muqdishoan ka bilaabay adeer magaciisa gadaalka sheegi doono aasbaranay minnesota asku aragnay wuxuu ugu dhahay qamar luuley gabar karti badan aa tahay afrikana waa aadaa maxaa qabataa waxaan ku iri businessyo badan sheeraran gatay marka lacagtaadii in lagugu shaqeeyo waxaa ka fiican inaad ku shaqaysato marka wuxuu ugu yiri hadda meeqaa haysataa intaa haystaa u sheegay wuxuu ugu yiri ideyaan ku siinaa fikradaan ku siinaa fikradihii uu ii shaqeeyey soomaaliyaan tegey real stateka sida maarata loo dhulka loo gado oo kow i baray dholol aan gaday sanad gudihiisa lacagtaan ku goday lacagteeda iga soo noqotay wuxuu i baray guryo furniture inaan kareeyo oon goglo alaabta ani aan dhigo decorationka aniga ciyaalkeyga ilmo teenager ii joogo saddexa soo hooyadeeyo saar kheyr jecella maraykan igala soo guurtay yaa nuur sheekada halkaasaan ka bilaabay waayahay marka ganacsigan ma gabadhii ugu horreysay oo bilowda ayaa tahay ganacsiga guryaha la kareeyo guryaha maaragtay qalabaysan ee dadka laga sii kareeyo mise horaal maaragtay gabdhaha qurbaha kasoo laabtay iyo howlahaas uga hayeen soomaaliya gabadhii ugu horreysay sameysaan ah air b m b annaga maraykan basaan ka garanayay air b m b africa laga sameyn karo ma aaminsaneen online aan ku kareeyaa dadka qurbaha ka imaanaya toosa ay la soo xiriiraan waa usii goglaa guriga everything aan dhigaa khasaaladii makarawefkii waaya marka dadka qurbaha kasoo laabta ee soomaalida ah oo keliya miyaa kaa kiraysta mise xitaa dadka kale ee wadanka ku nool iyagana waa kaa kiraysta dadka caadiga xataa barayska ayaa wax yar kala duwan dadka wadanka gudihiisa xataa waa iga kiraystaan way barteen because hadee marti u imaado gurigooda ma geeyaan guryaha keyga iga kiraystaan waaya marka magaalada muqdisho oo keliya miyaad ganacsigaas ku leedahay mise gobolada dalkana waa gaarsiisay qaarkood kismaayo hargeyso iyo garowe afartaasaan gaara waaya marka wax kastaba bilowgooda caqabado ayay iska wataan caqabadihii kuugu badnaa ee kaa hor yimid markii aad ganacsigaani bilaabeysay maxaa ka mid ahaa
in niyadda lagaa jebiyo in lagu dhaho dadkii kaasii horeeyey ee lacagaha kugu shaqeynaya advantage kaa qaadanayna ku dhahaan gabar baa tahay shaqada shaqo gabar ma aha waa shaqo rag guri inaad kireyso marmar waxaa la dhihi jiray xataa ayaan laga kireysanin marka hore raqiisaan ka dhigay dadkan kusoo jiitay markii dambada markay arkeen serviceka adigu aan ka guula dhaliyay wax badan biriijo badan ayaan ka tilaabsaday marka farqiga u dhexeeya in aad adigoo qurbaha ku nool aad ganacsi ka samayso dalkii aad ku nooleed iyo dalkaagii hooyo bal haddii aad dhegeystayaasha u faahfaahiso farqiga u dhexeeya
horta good question ay weydiisay abo maraykanka wuxuu dhahaa nuurow isnaad how hard you work is how hard you think haddii af soomaali loo bedelo maskaxda aad ka shaqaysisa ay wax kasta ka faa'iido badan inaad xoog ood xamaali sida gabdhahan oo kale badanaa gabdho badanaa hadda ani garana aan faram sankalaad californiaan ku koray laakiin sankalaada lagu soo guursaday fifteen year aan deganaa gabdho waxaan aqaanaa fifteen year hilib ka shaqeeyo so intaa qof u shaqeyn laheed adiga shaqayso aniga waxaan ka faa'iiday saddex sano maraykanka ma ku noqonin so ani waxaan dhihi lahaa wadan ayaan ka tagnay opportunity lana kiilada malayga muqdisho waa one dollar khudaartu wada organic nolosha hadduu waasaa ka dhigato ani waxaan dhihi lahaa wadankiina usoo noqda ilmaheena wadanka keena dadka jooga soomaaliya waxa ay ku tiirsan yihiin waa anaga anagaa soo biilay anagaa wadanka dhisno inaan ka maqnaanana lama rabo hadda gabdho badanoo tobanaa nahay waxaan rabnaa containaro friisara malaygan la daadinayo inaan seef gareyno marka abowani waxaan dhihi lahaa dalkeenna nimcaa taalo